Guddoonka xaafadaha ah Ubax iyo Waaberi ee degmada Caabudaaq ayaa maamulka degmada waxa ay ku wareejiyeen ol'olle ay ugu talagaleen in lagu qabto howlaha danta guud gaar ahaan dhinaca nadaafadda. Dhulkan oo ku yaala afaafka hore ee xaafadaha magaaladaas ayaa waxaa loogu talagalay inay noqoto baro loo asteeyo qashinka in bulshadu ay ku guraan ama ay ku gubaan waxaana ay taasi maamulka degmada Caabudaaq kaga leeyihiin in ay la dagaalamaan nadaafad darrada baahsan ee qashinka dhalata. Waa kuwan guddiyada xaafadaha Ubax iyo Waaberi ee degmada Caabudaaq oo ka hadlay dhulka ay wareejiyeen iyo cabirkiisa intuu yahay.
taariikhdu u beegan tahay waxaanu halkan ku wareejinaynaa xoghayaha dowladda hoose waxaanu ku wareejinaynaa saddex boos oo ay leedahay xaafadda ubax taasoo la rabo haddii alla idmo in loogu- lagu nadaafiyo qashinka xa- waddada xaafadda yaalla waddooyinka xaafadda dhammaantood halkan ayaanu ku wareejinaynaa Ee, annaga ka xaafad ahaanna wixii kaalinta nada ayaan ka qaadanaynaa haddii alla idmo Een, xoghayo kusoo dhawow Een, saddex boos nagala wareeg Een, insha allahu tacaala waxaan rajeyn doonaa inaad meeshaan dee noo hagaajin doontaan oo cagafti noo keeni doontaan annaguna aan kaga faa'iidaysan doona ka xaafad ahaan haddii alla idmo Een, maanta waxaan halkan u joognaa anagoo ah maamulka xaafadda waaberi iyo qeybo ka mid ah een, degmada ee, maamulka degmada inaan wareejino dhul cabirkiisuna yahay cab- afartan lagu dhuftay labaatan dhulkaasoo loogu talagalay qashinka magaalada ka soo baxa oo wadooyinka daadsan oo dhulka naga haleeyay intiisa badan in lagu guro halkaasna waxaan ugu talagalnay inaan ka qodno dhol ee, god een, godkaasoo la rabo bulshada degan xaafadda waaberi oo wadooyinka badanaa qashinka kusoo quba inay iska geeyaan qashinka Een, waa ogtihiin saameynta uu qashinku ku leeyahay deegaankeenna Een, badanaana wado kasta waxaa yaalo magaaladan laga soo galo qashin walow ay xaafadu tahay xaafada xaafadaha xaafad ka mid a ugu qashinka yar degmadan marka waxaan bulshada reer waaberi een, kula talinayaa oon u sheegaya weliba ku adkeynayaa inay qashinka wadooyinka yaalla iska guraan Een, godkaasna la geeyo godkaas cid dhaqaale kaga rabta ma jirto Xoghayaha maamulka dowladda hoose ee degmada Caabudaaq ayaa u mahad celiyay guddiyada labadan xaafadood ee maamulku ku wareejiyay dhulkan. Waxa uuna ugu baaqay bulshada degmada inay goobaha noqdaan kuwo loo asteeyay qashinka ayna tillaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo aan goobahayn goobtan cusub qashin geysa.
Ee, waan soo dhaweynaynaa xaafadda ubax ee, inay maanta nagu wareejisay dhulkan oo ah saddex boos oo loogu talagalay sanitationka ama nadaafadda degmada qaa- ga- qaas ahaan xaafadda ubax ee, qashinka wadooyinka yaalla oo aad ugu dayacan oo gabaaridii ka mari la'dahay iyo magaalada gudaheeda mid ka yaallo oo loogu talagalay in lagu lagu nada- sanitation ahaan looga shaqeeyo halkan Ee, aad baan usoo dhaweynaa waan idin kala wareegnay waxaan kaloo rabaa inaan u sheego ee, bahda saxaafadda iyo ee, xogayaha dowladda hoose iyo dhammaan ikhyaarta ee guddiga xaafadda ka mid yihiin ee, in maamulku qaadi doono insha allah haddii ilaah idmo cagaf cagaftii iyo sidii meeshaan loo loo xiri lahaa oo loogu samayn lahaa sirig iyo dayr ee ka ilaaliya inay qashinku baxo ee, loona qodi lahaa godkii qashinkan lagu lagu lagu s- lagu haba lagu lagu habayn lahaa lagu gudi lagu gubi lahaa Ee, sida ogtihiinba degmada waxaa ka jira ee, lix xaafadood waxaan rajeynaynaa xaafaddii labaad ee, waxaan rajeynaynaa dhammaan inay ka- ka soo qayb galaan bulshada ee, s- ka shaqaysa ee, horumarka oo xaafadda kala shaqeeyaan wixii ay contribution ay ka rabaan maadaama la bilaabayo oo olihii xaafadda haddii ilaahay idmo annaga maamul ahaana doorkeeda waa qaadanayna Maamulka dowladda hoose ee degmada Caabudaaq ayaa dadaalo xooggan ugu jira sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen bilicda degmadaas.